baxniintii cutubka sagaal iyo labaatanaad oo waxyaalahan waa waxa aad ku samayso iyaga inaad quduus ka degtid inay iga adeegaan hawsha wadaadnimada waxaad wadataa dib yar ee laba wan oo aan in lahayn iyo kibis aan khamiir lahayn iyo moofo aan khamiir lahayn oo saliid lagu daray iyo canjeero aan khamiir lahayn oo saliiddu marsan tahay oo waxaad ka samaysaa bur wanaagsan oo sarreen ah oo waa inaad isku dembiil ku riddaa oo dembiisha ku keentaa adigoo wada dibiga iyo labadiisa wan oo haaruun iyo wiilashiisana waa inaad ilaa iridda teendhada shirka keentaa oo waa inaad biyo ugu maydhaa oo waxaad qaadataa dharkii oo waxaad haaruun u gelisaa jubbadda iyo khamiiska eefoodka iyo eefoodka iyo laabgashiga oo dhexdana waxaad ugu xidhaa dhexidhka daabaca leh ee eefoodka ee duubkana waa inaad madaxiisa saartaa oo taajka quduuska ahna duubka saar oo markaas waxaad qaadataa saliidda lagu subkado oo madaxiisa ku shub oo ugu subag isaga oo waxaad soo kaxaysaa wiilashiisa oo iyagana jubbado u geli oo dhexidho ugu xidh duubabna u duub haaruun iyo wiilashiisaba oo qaynuun weligiis ah ayay hawsha wadaadnimada ku lahaan doonaan oo haaruun iyo wiilashiisaba waa inaad quduus ka dhigtaa oo dibiga waxaad keentaa teendhada shirka horteeda haaruun iyo wiilashiisana gacmaha ha dul saareen dibiga madaxiisa oo dibiga waxaad ku qashaa rabbiga hortiisa xagga iridda teendhada shirka oo waxaad qaaddaa dibiga dhiiggiisa oo fartaada ku mari meesha allabariga geesaheeda oo dhiigga oo dhan waxaad ku qubtaa meesha allabariga hoosteeda oo waxaad qaaddaa xaydha gudaha ku jirta oo dhan iyo xuubka beerka ku dul yaal iyo labada keliyood iyo xaydha dushooda ku taal oo meesha allabariga ku dulgub laakiinse dibiga hilibkiisa iyo haraggiisa iyo uuskiisaba waxaad ku gubtaa xerada dabaddeeda waayo waa qurbaan dembi loo bixiyey oo haddana waxaad qaaddaa wan oo haaruun iyo wiilashiisuna gacmaha ha dul saareen wanka madaxiisa markaas waa inaad wanka gowracdaa oo dhiiggiisa intaad qaadatid waxaad ku dul rushaysaa meesha allabariga oo markaas waa inaad wanka kala googoysaa oo waxaad maydhaa urkujirtiisa iyo lugihiisa oo meel la dhig googa'iisa iyo madaxiisaba oo wanka oo dhan waa inaad ku dulgubtaa meesha allabariga waayo waa qurbaan rabbiga loo gubo oo waa caraf udgoon oo waa qurbaan dab loogu sameeyo rabbiga oo haddana waxaad qaaddaa wanka kale oo haaruun iyo wiilashiisuna gacmaha ha dul saareen wanka madaxiisa oo markaas waa inaad wanka gowracdaa oo dhiiggiisa intaad qaadatid waxaad marisaa dhegta midig oo haaruun caaraddeeda iyo dhegta midig oo wiilashiisa caaraddeeda iyo suulka gacantooda midig iyo suulka cagtooda midig oo haddana waxaad dhiigga ku dul rushaysaa meesha allabariga oo waxaad qaaddaa dhiigga meesha allabariga ku dulyaal iyo saliidda lagu subkado oo waxaad ku rushaysaa haaruun iyo dharkiisa iyo wiilashiisa iyo dharkii wiilashiisa isaga la jooga oo waa in quduus laga dhigaa isaga iyo dharkiisa iyo wiilashiisa iyo dharkii wiilashiisa isaga la jooga oo waxaad kaloo qaaddaa wanka baruurtiisa iyo badhidiisa iyo xaydhiisa gudaha ku duuban iyo xuubka beerka ku dulyaal iyo labadiisa keliyood iyo xaydhooda iyo bowdada midigta ah waayo waa wanka quduus ka dhigidda oo dembiisha hortaal rabbiga oo ay ku jirto kibista aan khamiirka lahaynu waxaad kala soo baxdaa xabbad kibis ah iyo xabbad ah moofo saliid leh iyo xabbad canjeere ah oo kulligood waxaad saartaa gacmaha haaruun iyo gacmaha wiilashiisa oo rabbiga hortiisa ku ruxrux inay ahaadaan qurbaanka la ruxruxo oo markaas waa inaad gacmahooda ka qaadid oo waxaad ku dul gubtaa qurbaanka la gubo oo meesha allabariga kor yaal inay caraf udgoon ku ahaadaan rabbiga hortiisa waa qurbaan dab loogu sameeyey rabbiga oo waxaad qaaddaa haruun wankiisii quduus ka dhigidda sakaarkiisa oo rabbiga hortiisa ku ruxrux sidii qurbaanka la ruxruxo oo wuxuuna noqon doonaa qaybtaada oo waa inaad quduus ka dhigtaa sakaarka qurbaanka la ruxruxo iyo bowdada qurbaanka sare loo qaado oo la ruxruxo oo sarena loo qaado ee wanka quduuska dhigidda xataa qaybta haaruun iyo qaybta wiilashiisaba oo intaas waa inay haaruun iyo wiilashiisu amar ahaan uga lahaadaan reer banu israa'iil weligoodba waayo waa qurbaan sare loo qaado waana inay ahaato qurbaan sare loo qaado oo ay reer banu israa'iil bixiyaan markay ku allabaryayaan qurbaanadooda nabaaddiinada waa qurbaankooda sare loogu qaado rabbiga oo dharka haaruun oo quduuska ah waxaa qaadan doona wiilashiisa isaga dabadiis si loogu subko oo quduus looga dhigo iyagoo gashan oo wiilka isaga meeshiisa wadaad ka noqdaa toddoba maalmood waa inuu gashanaadaa markuu teendhada shirka galo inuu ka adeego meesha quduuska ah oo waa inaad qaaddaa wanka quduuska dhigidda oo hilibkiisa waxaad ku karisaa meel quduus ah oo haaruun iyo wiilashiisu waa inay hilibka wanka iyo kibista ku jirta dembiisha cunaan xagga iridda taambuugga shirka oo waa inay cunaan waxyaalahaas lagu kafaaro guday inay daahir iyo quduus ku noqdaan laakiinse qof qalaadu yaanu waxba ka cunin waayo iyagu waa quduus oo haddii hilibka quduuska dhigidda iyo kibista wax ka hadhaan oo ay gaadhaan ilaa subaxda dee markaas waa inaad intii hadhay dab ku gubtaa oo waa inaan la cunin maxaa yeelay waa quduus oo haaruun iyo wiilashiisa waxaad ku samaysaa sidii aan kugu amray oo dhan oo toddoba maalmood waa inaad iyaga quduus ka dhigtaa maalin walba waa inaad dibiga qurbaanka dembiga u bixisaa kafaare gud aawadiis oo meesha allabarigana waa inaad daahirisaa markaad u kafaare gudaysid oo waa inaad subagtaa inaad quduus ka dhigtid oo toddoba maalmood waa inaad meesha allabariga u kafaare guddaa oo quduus ka dhigtaa oo meesha allabarigu waa inay ugu wada quduusnaataa oo wax kasta oo meesha allabariga taabta quduus wuu noqon doonaa haddaba waxaannu waa wixii aad meesha allabariga ku dul bixin lahayd maalin walba had iyo goor waa inaad laba wan oo sannad jir ah ku bixisaa wan waa inaad subaxda bixisaa wanka kalena waa inaad makhribka bixisaa oo bur wanaagsan oo hiin rubuuceed oo saliid saafi ah lagu daray toban meelood oo meel waa inaad wanka la bixisaa iyo weliba hiin rubuuceed oo khamri ah oo ah qurbaankii cabniinka oo wanka kalena waa inaad makhribkii bixisaa oo waxaad u bixisaa sida qurbaanka hadhuudhka ah oo subaxda iyo qurbaanka cabniinka oo subaxda caraf udgoon hal ahaado hana ahaado qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo oo wuxuu ka ab ka ab ahaan doonaa qurbaan joogto ah oo rabbiga hortiisa lagu gubo xagga iridda taambuugga shirka oo ah meesha aan kugula kulmi doono inaan kula hadla aawadeed oo halkaas reer banu israa'iil ayaan kula kulmi doonaa oo taambuugguna wuxuu quduus ku noqon doonaa ammaantayda oo waxaan quduus ka dhigi doonaa taambuugga shirka iyo meesha allabariga oo haaruun iyo wiilashiisana quduus baan ka dhigi doonaa inay howsha wadaadnimada iiga adeegaan oo anigu waxaan dhex joogi doonaa reer banu israa'iil oo waxaan ahaan doonaa ilaahood oo iyagu waxay ogaan doonaan inaan anigu ahay rabbiga ilaahooda ah oo iyaga dalkii masar ka soo bixiyey inaan iyaga dhex joogo anigu waxaan ahay rabbiga ah ilaahood